wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka mudane cabdulaahi salaad yarow ayaa gaaray degmada gurceel iyadoona halkaa ay ku surwayeen maamulka degmada gurceel uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka degmada aase iyo xogayaha maamulka dowladda hoose ee gurceel kulan ay qaateen kadib ayaa waxaa gabagabada warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada gurceel iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka mudane cabdulaahi salaad yarow xafiiska degmada gurceel nagu soo booqday ee wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer qaran oo si nabad ah nagu soo gaaray ku soo dhowaada guddoomiyey iyo dhammaantiin magaalo nabad ah waxaan diyaar u nahay ee, la shaqaynta ee, guddiga ee, bulshada reer gurceel iyo dhammaan waxay diyaar u yihiin inay simug iyo miisaan leh ay qayb ugu qaataan isbeddelka soomaaliya ee, xaqiiqatan waa uga mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo shaqaysay guddigan oo madaxweynaha ugu sii horeeyo ilaa madaxweynaha stateka dhammaan intii qayb ka qaadatay oo intii taageertay intaba ay ku mahadsan tahay Ee, waxaan rajaynaynaa insha allah soomaaliya oo guul ah soomaaliya oo horumarsan soomaaliya oo bulshadeedu ay soo doorato dadka iyagu ay maaragtay rabaan inay xukumaan si loo helo ee, hanaan ku dhisan kalsooni waa mahadsantiin guddoomiye iyo dhammaantiin magaalada aadka u weyne caanka ah ee gurceel oo runtii ah deegaan iyo degmo aad iyo aad maxaanku idhaahdaa sharaf weyn iyo maqaam weyn ugu leh dowlad goboleedka galmudug in badanaan eh, maanka ku hayno inaan halkan soo gaarno si aan u soo gaarsiino fariintii eh, doorashada oo ahayd inaan inaan u soo gudbino madaxda degmada iyo deegaankaba in ay tahay doorashadii qof iyo cod ee muddada badan aad maqlayseen waa laydiin keenay waa bilaabatay u diyaargarooba ee, ka qayb qaadashadeeda wakhtiyo badan oo kala duwanaa laysku soo laalaaban doonaa hadda waxaa socda xisbiyadii diiwaangelintoodii aa socda waxaa ku xigi doona in halkan la- ee, loo yimaado sidii loo diiwaangelin lahaa ee, codbixiyayaalka kadibna wacyigelintii iyo arrimihii oo dhan baa isbarbar socda ilaa ilaa baydhabo ilaa iyo jowhar ilaa iyo eh, muqdisho ilaa iyo dhuusamareeb dhammaan deegaamada waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqii doorashada waxaan rajaynaynaa in aan eh, jubbaland iyo eh, khaatumo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dalkana sidaasoo kale loo tegi doono doorashadaas halkaan la keenay eh, mudane guddoomiye ku-xigeen waxaan ku- ee, kugu bogaadinaynaa soo dhoweyntaad noo samaysay iyo aqbalaadda aad aqbashay inaad qaybtii ugu muhiimsanayd ka qaadataan ee howlaha doorashada si dadka halkan joogaahi een, dadku waa xil jecel yihiin ee, inaad xilkiinnii diyaar u tihiin in laydin doorto mar kale si aad wixii aad qabateen een, dadku idinkugu abaalmariyaan een, haddii ay si kala doortaanna aad ee, taladaas tixgelin doontaan ee, geesinimadaas iyo dhiiranaantaas aad soo dhowaynaysaan doorashada aad waxna ku heli kartaan een, lagana yaabo inaad wax ku heli weydaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ah iyo soodimaha ayaa mas-uuliyiin ka tirsan oo hogaaminaya guddoomiyaha guddigan ayaa waxa ay ku sugnaan maalimihii ugu dambeeyey deegaanada galmudug iyadoona kulamo kala duwan ay kula qaateen dhusumareeb mas-uuliyiin kala duwan